أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta oo joogtaan ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa guud ahaantiisa aan ku soo gudbin doonno kelimad oo uu jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda xafidahullah taas uu ciwaankeedu yahay alaa inna xisbaallaahi hum almuflixuun ku soo dhowaada kelimadan oo la dhagaysan karo muddo ka badan afartan daqiiqo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mahad oo idin waxay u sugnaatay allaha subxaanahu wa tacaala oo nagu galladay nicam aanan la koobi karin oo ay igu horreeyaan iimaanka iyo islaamnimada jihaadka iyo istishhaadka cimriga iyo caafimaadka waxaan allaha uga mahad celinaynaa inuuna soo gaarsiiyey maalintan weyn ee ay muslimiintu u dabaaldegayaan mid ka mid ah ciidaha ugu waaweyn ee ay shareecadu noo jihaysay qaala allaahu tacaala walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun waqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam inna likulli qawmin ciida wa haada ciiduna muttafaqun calayh munaasabadan awgeed waxaan halkan salaan diiran iyo tahaniyadii ciidul adxa ee sannadka kun afar boqol iyo afartan iyo shan uga dirayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo ay joogaan uguna horreeyaan mujaahidiinta allaha dartii u dagaalamaya ee ku sugan furimaha kala duwan ee caalamka iyo hoggaankooda waxaan si gaara u salaamaynaa ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba oo ay joogaan waxaan leenahay ilaahay ha idinka aqbalo acmaasha saalixa iyo cibaadaadka aad gudateen tobanka fadliga badan ee dulxija can innabiyi sala allahu calayhi wasalama annahu qaal mal camalu fii ayaamin afdala minha fii haadih qaaluu waliljihaad قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء sidoo kale waxaan bogaadin iyo salaan u dirayaa dhammaan mujaahidiinta bariga afrika waalidiintooda xaasaskooda carruurtooda eheladooda iyo ansaarta mujaahidiinta meel walba oo ay dunida ka joogaan waxaan iyaga leenahay allah idanka aqbalo jihaadkiinna iyo guud ahaan acmaashiinna allaahumma lowlaa anta mahtadayna walaa tasaddaqnaa walaa shallayna fa anzilan sakiinatan calayna wa habbit alaqdaama in laaqayna waxaase murug iyo tiiraanyo leh inay ciiddan tahay ciiddii labaad ee aan ciidayno annagoo la caloolgubyoonayna xasuuqa aan kala sooca lahayn iyo dulmiga aan kala joogsiga lahayn ee ku socda walaalaheenna reer filistiin kuwaasoo ay isugu tageen ummadaha kufriga iyo dawaaqiidda caalamka islaamka waxay la kulmayaan ehelkeenna reer falastiin gumaad gaajayn iyo gaboodfalkii ugu xumaa ee soo mara muslimiinta taariikhda mucaasirka ah ee aan la noolnahay in ka badan soddon iyo toddoba kun oo muslimiin ah ayaa si uxoošnimo ah loo dilay kuna hoos jira burburka dhismayaasha iyo dhagxaanta hoostooda ku dhowaad siddeetan iyo shan kun ayaa dhaawacmay xubnahoodana waayey in ka badan laba milyan oo dheeraad ahna waxaa laga barakiciyey guryahooda iyagoon haysan gabaad ay kaga gaashaantaan daryanka madaafiicda iyo hugunka hubka culus ee ay adeegsanayaan diyaaradaha yuhuudda dhibaatooyinkan waxaa weheliya in dadka inta nool ee dhaawaca ah loo diiday dabiib iyo daawo bulshada inteeda kalena laga hor joogsaday biyo iyo baad taasoo keentay in majaacada iyo macaluusha meel xun gaarto jariimooyinka iyo xadgudubyada intaas la eg waxaa yuhuuddu xulufo kula ah oo garab ku siinaya gaalada caalamka oo dhan oo ay ugu horreeyaan maraykanka iyo reer yurub ficilladooda foosha xunna waxay noqdeen kuwa dibadda soo dhigay waxaa dhabta ah ee uu allah tabaaraka wa tacaala ku qeexay qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون dhibaatooyinka urgubashada leh ee ay la kulmayaan walaalaheenna reer falastiin waxaa kaalinta ugu weyn ku leh nidaamyada riddada ah siiba kuwa ku hareeraysan ee ku daawanaya cadaabka ku socda una diiday xataa inay gaajada iyo haraadka uga gurmadaan daabaca ninkii kugu dhuftee daabna kuu celiyey iyo kii duleedshay ku yidhi wax isma doorshaane wadciga murugaysan ee khaza waa mid istultaag mudan muxuu yahay waajibka uga aadan ummadda muslimka ah gumaadka lagu hayo reer khaza waajibkanna saaran wuxuu yahay inaan marka hore maanka iyo maskaxda ku hayno in qayb ka mid ah jirkeenna uu gubanayo qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaaddihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahari waalxumma khudlaanka maanta loo geystay walaalaheenna reer filistiin ma ahan mid ku kooban dad gaar ah balse waa khudlaan aan loo kala harin oo dembiga ka dhashay uu camimayo guud ahaan ummadda haddii aanan la helin cid ka rafcisa waajibkaas sidaas daraaddeed qof kasta oo muslim ah ha ogaado inay maanta waajib ka saaran tahay uheelinta u gargaarka iyo garab istaagga walaalaheenna mustadcafiinta ah ee lagu gumaadayo khaza waana mas-uuliyad maalinta aakhiru uu allaha weydiin doono qof kasta oo walaalihiis ka hagraday wixii ay ka mudnaayeen haddii ahaan lahayd hil ama hanti ama hub ama duco iyo wixii la mid ah gumaadka wuxuushnimo ee isugu jira ciqaabta jamaaciga ah duqaymaha bareerka ah ee rayidka barakicinta baahsan iyo isirsifaynta ba'an ee lagula kacayo muslimiinta reer falastiin wuxuu boqolkiiba toddobaatan iyo siddeed toos u beegsanayaa marasta iyo maatida sida dumarka carruurta iyo waayeelka allah si xikmad ayuu ka leeyahay imtixaanka iyo axdaasta socota wuxuuna duulaanka khaza adduunyada horteeda ku fadeexeeyey kutlada qowlaysatada ah ee xoogga ku haysata siyaasadda hoggaanka dunida oo ay ugu horreeyaan maraykanka ingiriiska iyo faransiiska kuwaas oo ka xoob siibtay halkudhigyadii ay dadka ku maran habaabinayeen ee ahaa inay leeyihiin qiyam iyo mabaadi una taagan yihiin dhowridda xuquuqda bani aadamka waxaa meesha ka baxay qawaaniinta ay u degsadeen inay ummadda ku maquuniyaan waxaannu ku dhaboobay qowlkii uu allah inoogu sheegay kitaabkiisa casiiska ah qaala allahu tacaala kayfa wa in yadharuu calaykum laa yargubuu fiikum ilan walaa dimmah yurduunakum biafwaahihim wataabaa quluubuhum waakharuhum faasiquun ishtaruu biaayaati illaahi hamanan qaliilan fashadduu can sabiilih innahum saa'a maa kaanuu yacmaluun laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimmah wa ulaa'ika hum almuctaduun waxaa muragada ummaddeenna muslimkaa u sii kordhinaya in dhulalkii muslimiinta lagu salliday dhawaaqiida dullaaliin ah oo aan damiir iyo dadnimo toona lahayn diintoodiina goor hore ka xoob siibtay dantoodu ugu weynna ay tahay inay ku sii nagaadaan kursiga ilaaliyo idmanna u noqdaan asiyaaddooda saliibiyiinta ah maantana murtadiintaas kama sugayno inay ummadda hoggaamiyaan hanuunka u horseedaan kuna hagaan dhanka horumarka iyo barwaaqada sidaas darteed waa inay muslimiintu baraarugaan dhug iyo dhaayana u yeeshaan dhacdooyinka kala wareegga ah ee laga filayo dunida heeganna u ahaadaan waa inaan u soo kacnaa dhabbaha cisiga iyo sharafka soo buuxinnaa safka mujaahidiinta u taagan inay soo celiyaan madax bannaanidii iyo siyaadadii ay lahayd ummaddan islaamkuna ku soo noqdo hoggaanka maamulka dunida ee uu ka maqnaa halkii qarne ee la soo dhaafay nin ku yidhi sinnaan mayno adna buri sarrayntiisa sidka waa wadaagtaane ma sagaashan baa tiisu waxaan muddo soddon sanno ah jihaad kula jirnaa dowladda saliidiyadda ah ee maraykanka iyo xulafadeeda taas oo duulaanno toos ah oo ay horkacayaan ciidankeeda iyo kuwo dadban ay u soo adeegsatay gaashaanbuurteeda ku soo qaaday dalkan marka laga yimaado cadaawadda islaam nacaybka ah ee ay u qabta muslimiinta guud ahaan cunsurka ugu weyn ee riixaya saliibiyiinta maraykanka ayaa ah damaca argudasho ah oo aysan la gabban madaxdooda iyo saraakiishooda waxayna ka sabri laayihiin ciidankii iyo askartii looga laayay muqdisho iyo baktigii looga jiiday waddooyinka xamar qaala allahu tacaala istikbaaron fi alardi wamakra sayi'i walaa yaxiiqu almakru sayi'u ilaa biahlih fahal yanduruuna ilaa sunnata alawwaliin falan tajida lisunnati illaahi tabdiila walan tajida lisunnati illaahi taxwiila allah fadligii mujaahidiinta marna hubka ma dhigin madaxana uma raaricin soo duulayaasha sidii ay filayeen balse waxay kala hor tageen dagaal jihaad ah oo marba marxalad soo taagnaa duulaankoodii tooska ahaa ee ay askartooda fagaaraha uga carareen kadib waxay saliibiyiinta maraykanka soo abaabuleen dagaal wakaaladeed ay u adeegsanayaan qabqablayaal dhiigyacab ah iyagana allah ayaa gacmaha mujaahidiinta ku burburiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ayaana ka hirgelay waddanka intiisa badan maadaama aysan jabkii hore ku cibro qaadan waxay mar kale nagu soo weerareen kumannaan ciidamo silibiyiin xabashi ah iyagana dagaal xooggan oo ay mujaahidiinta iyo muslimiinta soomaaliya kala hor tageen kadib waa tii ay jabeen oo dharaar cad isaga huleeleen magaalada muqdisho wuxuuna allaha mujaahidiinta makiniyey dhulka ugu badan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taas oo ay ka hirgeliyeen shareecada allah mar saddexaad waxay nagu soo weerareen ciidamo saliibiyiin isku dhaf ah oo huwan magaca midooda afrika mujaahidiinta ayaa haddana u babacdhigay ciidamadaas saliibiyiinta waxayna kala hor tageen jihaad iyo nafur socday muddo dhan toddobiyo toban sanno allah fadligiisna maanta waa kuwaa jab iyo guuldarre la hooyanaya halka jihaadkiina sii lixaadsaday allah idankiis mar aan fogaynna waxaad ku diirsan doontaan halaagga gaashaanbuurta iyo xoraynta magaalooyinka muslimiinta qaala allahu tacaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi alardi fayandura kayfa tacmaluun haddii aan taariikhda dhow dib u milicsanno isbahaysiga saliibiga ah ee ku soo duulay soomaaliya ayaa tan iyo sannadkii labada kun toddobiyo tobankii raadinayay tab iyo xeelad uu uga lugbaxsada dagaalka soomaaliya duulaankan oo dhaqaalihiisa uu bixinaya reer galbeedka ciidankiisana laga soo daabulay waddamada afrika ayaa dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay la kulmayey dhiigbax dhaqaale iyo mid militari oo lixaad leh kadib markii mujaahidiinta oo allaha kaashanaya ay gunta u xirteen sidii loo hor istaagi lahaa gulufkooda loogana difaaci lahaa dhulka islaamka halgan haladay ku dheehan yahay iyo gaylan laisku hub qaatay oo aan loo kala harin kadib waxaan maanta aragnaa duulaankoodii oo hankiisu jabay himilidiisuna yaraatay kana rajo dhigay inuu xaqiijiyo wax un ka mid ah go'aammadii baatilka ah ee loo soo xarriiqay duulaankan ocagaha sii gelinaya gugii siddeed iyo tobnaad waxaa ahdaafta ugu waaweyn ee uu higsanayay ka mid ahayd in la burburiyo walaayaadka islaamiga meeshana laga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka in la yagleelo dowlad calmaani ah oo hirgelinaysa dimuqraadiyadda iyo qawaaniinta laga soomin guuriyey reer galbeedka in la dhiso ciidamo murtadiin soomaali kushaag ah oo awood u leh inay difaacaan dowladda riddada ah awooddeedana ku baahiyaan dalka oo dhan in la booba hantida iyo khayraadka ummadda dhulkii gumaystaha uu siiyey cadaweennana daala loo raacan dhul horlana la siiyo dowladda kenya iyo etoobiya haddaba waxaa isweyddiin mudan toddobiyo toban sanno kadib gaashaanbuurta maraykanka ee reer yurub iyo ciidamada afrikaanta ma haleeleen hadafkii ay hiigsanayeen mise waxay ka dhaxleen hoog iyo halaag ma ku guulaysteen inay burburiyaan maamullada walaayaadka iyo ku dhaqanka shareecada allaah ma dhismay ciidan cudud leh oo taabagelin kara howlihii loo igmaday ama sugi kara amniga magaalooyinka ay qabsadeen mase suuro gashay in la yagleelo dowlad calmaani ah oo bixin karta adeegyo dowladnimo ama hirgelin karta hannaanka dimuqraadiyadda ay saliibiyiintu dalka la maagan yihiin jawaabtu waxaan filayaa waa mid waafi ah oo laga akhrisan karo waaqica iyo warbixinnada laga digaariyey fagaarayaasha dagaalka waxaa laga wada dharagsan yahay cadowyo saaxiibna wada qirsan yahay inuu maraykanku ku fashilmay inuu soomaaliya ka hirgeliyo nooca dowladdii uu doonayey dowladda riddada soomaaliyeedna ay noqotay mid aan awood ciidan iyo karti maamul iyo waxqabad muuqda midna aan lahayn waxay soo dhoodhoobaan oo hadba dhinac ka soo canaantaan dowladda riddada way noqon weyday si ay naawilayeen ay balaayiinta doolarka ku bixiyeen waxayna ka dhaxleen nidaam khilaafku joog ah musuqu daashaday dawarsigana xirfad ka dhigtay iyo xukuumad taag daran oo aan xitaa ku filnayn ilaalinta amniga teendhada afisyooni ee ay madaxdooda ku doortaan iska badaa inay dalkahoodil nabad ku soo dabbaalaane waa madax biiriqaatayaal ah oo musuqa ku caano maalay kana sirriigan xumaha iyo xaaraanta waxay maanta gaareen heer ay dadkii duudsiyaan xaqooda xoolihii ummadda bililiqaystaan ka dibna dhexdoodii isku soo noqdaan oo iska faramaroqsadaan sandareertada yarayd ayay ka soo dawarsadeen gaalada caalamka atoms iyo dowladaha taageera ha ogaadaan in wakhti kastoo la kordhiyahay uu halaag ku noqon doono allah idinkiisa mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimka ahna ay dul u hayaan inay dagaalka sii wadaan ilaa ay dalka idinka saaraan kelimada allahna ay kor ahaato shareecada islaamkana lagu maamulayo dalka oo dhan malaaxiimta ilaa hadda dhacaya waxaa ku sugan sir culus oo ilaa hadda ay fahmi la yihiin saliibiyiinta iyo murtadiinta taasi oo ah sababta keentay in ay fashilmaan dhammaan shirqooladii loo soo maleegayay mujaahidiinta waxaa hubaal ah in mu'aamaraadka fashilmay inta aan fagaarayaasha la keenin ay ka badan yihiin kuwa fagaarayaasha ku fashilmay saliibiyiinta iyo murtadiinta haddii ay doonayaan inay ogaadaan sirta ka dambaysa guusha mujaahidiinta ha akhriyaan suuratulmujaadalah qaala allaahu tacaala ina aladiina yuxaadduuna allaha warasuulahu ulaa'ika fi ladalliin kataba allaahu laaglibanna ana warusulii ina allaha qawiyun casiiz wa qaala tacaala alaa ina xisba ashayطaani hum alkhaasiruun wa qaala tacaala alaa ina xisba allaahi hum almuflixuun haddaba waxba ha isku daalinina dejinta qorshayaal iyo hindisooyin fashil u dambayn doono natiijada aan cidna inkiri doonin oo aan aaminsannahay waxay ku qoran tahay diinteenna wax kasta aad bixisaan waad ku khasaari doontaan ilaahay idinkiisa qaala allaahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun doorashadii lagu qabtay xerada xalane bishii mey labada kun labaatan iyo labadii waxay ahayd tijaabo kale oo uu maraykan ku soo dardargelinayay duulaanka ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya ee uu u taag waayey tobannaankii sano ee la soo dhaafay saliibiyiinta maraykanka ayaa ku raja weynaa inay soomaaliya ka hirgeliyaan tajrubadii ciraaq ee saxawaadka balse allah ayaa dhagartooda kala dhantaalay waxay maraykanka iyo murtadiinta soomaaliyeed ku hamiyeen inay dalka ka zuuliyaan ku dhaqanka shareecada allah ee walaayaadka islaamiga ah lagu maamulo balse laba sano kadib markii ay foodda isdareen ciidanka mujaahidiinta oo allah kaashanaya iyo murtadiinta oo garabsanaya gaaladii soo caraadisay waxay furimaha jihaadku martigeliyeen dagaallo kala bax ah oo uu allah ku kala saaray xaqa iyo baatilka laguna jebiyey qabkii iyo isqaadqaadkii shaydaanka iyo atbaacdiisa qaala allahu tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaguuti faqaatiluu awliyaa'a ashaytaan inna kayda ashaytaani kaana daciifa allah fadligiis bilaashxaytihii ay soo caleemo saareen oo hadda dhammaystay kalabar fatrada xukunkiisa ma xaqiijin hal shay oo ka mid ah riyadii iyo rajadii ay saliibiyiintu ka malaynayeen waxa keliya ee laga dhaxlay dowladda xasan murtad ayaa ah inuu halaag iyo burbur u horseeday ciidankii loo diyaarinayey inay difaac u noqdaan dowladdiisa kadib bixitaanka waxaa loogu yeero atmis iyo inuu xaraashay hanti guud iyo mid gaara wixii dalku lahaa xasan murtad waxaa fadradan dambe ee uu talada ku soo noqday waddanku martigeliyey dhulboobkii ugu xumaa ee soo mara soomaaliya wuxuu soo nooleeyey dagaaladii iyo darirtii sokeeye ee laga nastay waxaana tiri koobyada la hayo ay tibaaxayaan in labadii sano ee uu joogay ay saddex jibaar noqotay dirirta dhex maraysa qabaa'ilka walaalaha ah marka la barbar dhigo labadii sano ee ka horraysay xukunkiisa waxaa intaas sii dheer inuu khayraadkii iyo hantidii guud ee dalka u gacangeliyey dowlado iyo shirkado shisheeye isagoo ku beddelinaya sandareerto liidata iyo ballanqaadyo afka baarkiisa ah oo ay ka mid tahay in la siin doono ciidamo ka caawiya la dagaalanka shareecada islaamka iyo dabargoynta mujaahidiinta ku dhowaad labaatan heshiis oo isugu jira kuwo qarsoodi ah iyo kuwo muuqda oo badankood ku tacalluqa amniga iyo dhaqaalaha ayuu u saxiixay dowlado kala duwan oo ka mid ah dowladaha danaha foka leh soomaaliya heshiisyadan waxaa ugu halis badan oo lagu xusi karaa heshiisyada loo saxiixay maraykanka ingiriiska turkiga imaaraadka etoobiya kenya iyo uganda heshiisyada loo meelmariyey dowladahan waxaa lagu beddesha oo keliya inay ballan qaadeen la dagaalanka mujaahidiinta iyo inay kursiga u difaacaan xasan murtad laakiin waxaan leennahay midka ansixiyey iyo kan loo ansixiyeyba dacufa taalibu waalmadluub قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب dhammaan dowladaha iyo shirkadaha loo saxiixay qandaraasyada iyo heshiisyada waxaan leenahay ha ku soo hongoobina meelaysan waxba idinkaga soo horrayn heshiis kasta iyo qandaraas kasta oo ay idiin saxiixday dowladda riddada ah waa mid baatil ah oo aan marna hirgelaynin heshiisyada qariska xoornimada ah ee ka tarjumaya hanyarada murtadkan iyo inuusan lahayn aragti xeel dheer waxaa ka mid ah heshiisyada loo saxiixay hay-adda i m f iyo bangiga adduunka ee lagu qariyey waxaa loogu yeero dayn cafinta ee xaqiiqadeeda dhabtaa laga maran habaabiyey bulshada soomaaliyeed heshiiskan dayn cafinta ee uu qalinka ku duway xasan murtad ayaa ahaa mid shuruudaysan oo halis iyo ahaadaamo hor leh ku sii ridaya dhaqaalaha dalka islamarkaana horseedaya in ummadda la geliyo sicir barar baahsan canshuur xaddhaaf ahna lagu soo rogo sida durbaba muqdisho iyo magaalooyinka qaar ka dhacday iyo in sidoo kale dhaqaalaha dalka uu noqdo mid ku jira xakamaha shirkado shisheeya oo fadhigoodu yahay nairobi adis ababa ankara iyo washington ummadda soomaaliyeed waa inay ogaadaan in xukuumadda riddada ee uu hoggaamiyo dalxaraashaha ay tahay mid u taagan hirgelinta danaha cadowga shisheeyaha ah fulinaya qorshaha loo meeriyo isagoo aan eegaynin dhibaatada ummadda soomaaliyeed ka soo gaaraysa waa nidaam taladiisa u haya mid makas ah oo laga saxiixanayo qandaraasyo masiiri ah ka dibna lagu sasabayo sandareerto liidata iyo in kursiga loo difaacayo waa murtad laga xaraashtay xoolihii dalku lahaa oo lagala wareegay dhaqaalihii dalka haddana ku faanaya in dayn laga cafiyey waa dulli lagu maamulo jabtar saban oo haddana ku faanaya inuu jago ka helay golaha aan joogtada ahayn waa dawarsado ku faanaya in laga qaaday cunuqabatayntii hubka haddana lagu aamini la'yahay hubka yaalla xeryaha ay isaga baxayaan ciidamada afrikaanka ah waa camiil u cabaysan saliibiyiinta garab istaagga aan gabashada lahaynna ku aqoonsaday maamulka yuhuudda isagoo sheegay inay xaq deganaansho ah ku leeyihiin falastiin wuxuuna si cad u khudlaamiyey dadka reer falastiin ee sannadkan cudwaan aan horay loo arag kala kulmay yuhuudda mujrimiinta ah waxaan sidoo kale aragnay mawqifka ay dowladdiisu ku diidday ka qaybgalka codaynta bishii la soo dhaafay uu kalfadhiga waxaa loogu yeero qaramada midoobay ugu codaynayey in la aqoonsado xasuuqii muslimiinta bosniya looga laayay ku dhowaad toban kun oo muslimiin ah waxay xukuumadda riddada ah dhanka kale garab istaag u muujisay dowladda saliibiyadda ee serbiya taasoo muslimiinta xasuuqday waxayna dowladda riddada ku dhiiritay inay ka heeliso muslimiinta bosniya si cad oo aan gabasho lahayn intaas oo keliyana ma ahane waxay serbiya ka mid tahay dowladaha uu qandaraasyada u saxiixay murtad xasan sheekh haddaan eegno xaaladda walaayaadka islaamiga waxaa allah mahaddiis ah in muddo laba caqdi ku dhow ay qeybo ka mid ah waddanka ka dulbabanayso raa'yada tawxiidka bulshaduna ku hoos nooshahay harka shareecada islaamka sannadba sannadka ka dambeeya waxaa kordhaya horumarka adeegga bulshada sida garsoorka dacwada caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha ganacsiga garsoorka islaamiga ah ayaa u shaqaynaya si dardar leh bulshaduna waxay iskaga kala imaanayaan dalka cirifyadiisa iyo dibaddiisa iyagoo soo hareer maraya garsoorka murtadiinta kuna faraxsan xukunka diinta islaamka tanina waxay caddayn muuqato u tahay in dadka soomaaliyeed garawsadeen in xalkooda ku jiro ku dhaqanka shareecada islaamka marna ayna u sinnayn kitaabka allah iyo dastuurka federaalka sannadkan waxaa walaayaadka laga sameeyey mashaariic kala duwan oo isugu jira ceelal iyo warar la qoday masaajid iyo isbitaallo la dhisay iskuullo iyo macaahid la soo kordhiyey dib u dejin loo sameeyey dadkii ku barakacay fatahaadihii kol hore waxay walaayaadka ku guulaysteen inay xidhaan boqolkiiba sagaashan goobihii uu webiga ka soo fatahay islamarkaana dayac tiraan waddooyinkii burburay waxaana xusid mudan in horumarkan iyo kuwo ka badan ay mujaahidiintu qabteen iyagoo dagaal kula jira saliibiyiinta iyo murtadiinta maamullada wilaayaadka waxaan ku bogaadinayaa halganka ay ugu jiraan waa adeegidda bulshadooda qaala allahu tacaala wa axsinuu ina allaha yuxibbu almuxsiniin bulshada ku dhiirageliya barashada diintooda tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo wax soo saarka kalluunka siina xoojiya dadaaladiinna ku aadan ka hortagga xaalufka dhirta waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna waxaan si gaarah ugu mahadcelinayaa wulaadda nuqabada qabaa'ilka iyo jeeshka walaayaadka kale ah mudug galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayra aljazaa waxaad baal dahaba ka gasheen taariikhda jihaadka waxaad tusaale u noqoteen walaayaadka intooda kale waxaad muujiseen midnimo aan kala har lahayn wadatashi iyo isgarabsi wada jira waxaad mudantihiin in duruus lagu bixiyo sida aad ugu sabarteen uguna dhabar adeegteen xamlada cadowga waxaad kulansateen cibaado ay adag tahay in la kulansado jihaad khibaad boorrin sabar tawakul midnimo walaaltinimo iyo waxbixin waxaan idinku boorrinayaa inaad meeshiinna ka sii waddaan asbaabaha ilaahay nasriga idinku siiyeyna aad ilaashataan fadligana isaga keliya aad u celisaan ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal waxaad tihiin ummad sharaf leh oo ku suntan jihaad iyo gobonnimo waxaan ahayn dad soo duulayaasha saliibiga ah la dagaalamay qabkoodii jebiyey taariikhdaas midaan ahayn sharaf ku heli maysaan xabashina idinku dayn mayso ee soomaaliya waxaa la idinla maagan yahay oo shirqool ah waxaad ku waajihi kartaan oo keliya waa inaad kitaabka ilaahay qaadataan sharciyo minhaajna ka dhigataan jihaadka cadowga allahna u istaagtaan munaasabaddan awgeed waxaan bogaadinayaa dareenka wanaagsan ee ay dadkeenna ka muujiyeen damaca xabashida ay ku doonayso inay ku qaadato baddeenna xabashidu intaa kuma harin welina wuu taagan yahay damaceeda guracan ee ay ku daynayso inay ku qabsato kuna qaadato dhul iyo bad soomaaliyeed ha ku kadsoomina booloxooftada xasan sheekh ee uu isu muujinayo inuu kaga soo hor jeedo heshiiska biixi uu la galay abiy axmed waxaa hubaal ah inuu raalli ka yahay heshiiskaas waxa uu ku diidan yahayna ay tahay oo keliya sababta ay etoobiya isaga heshiiska ula sixan weysay waxaa hadda socdaa dhaqdhaqaaqu ku raadinaya xasan murtad sidii loola heshiisiin lahaa abiy axmed isla markaana abaabulka bulshada iyo baraaruggii ummadda ee damaca etoobiyana meesha looga saaro heshiiskana loo meel maryo etoobiya ayaa dhaqaale u raadsanaysaa sidii ummaddan diinteeda iyo caqaa'idkeeda ay u beddeli lahayd waxaa hubaal ah in xamalaadka tansiiriga ah ama gaalaysiinta hadda dalka ka socda ay udubdhexaad u tahay dowladda siliibiyadda etoobiya waxaa intaa dheer khamriga xashiishka iyo daroogada ay dalka soo geliso xabashida siliibiyiinta ah waxaan caddaynaynaa inay mujaahidiintu diyaar u yihiin inay dalka ka difaacaan cadowga horarka ku ah diinta iyo dhulalka muslimiinta waxaan ummaddeenna ugu baaqaynaa inay qayb ka noqdaan halganka shareecadoonka ah iyo jihaadka caddaawaha waxay mujaahidiintu fureen xerooyin u diyaar ah in lagu tababaro wiil weliba oo doonaya inuu ku daydo nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisa doonaya in kitaabka ilaahay dalka lagu dhaqo waxaan leeyahay macallimiinta iyo hoggaanka xerooyinka tababarrada jasaakumullaahu khayra juhuudda aad bixiseen iyo sidaad ugu istaagteen dhismaha cudud ciidan oo difaaca shareecada islaamka waxaan si gaara baaq ugu dirayaa ardayda cilmiga daalacanaysa sharci iyo maaddi intaba xerta u gooday inay diinta ilaahay bartaan isla markaana faafiyaan dalabada cilmiga ducaadda iyo mashaayikhda waxaan leeyahay soo ajiiba baaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walilrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun kelimadeyda waxay qaan iyo dayn ku tahay qof kasta oo damiir diimeed iyo mid dadnimo ku jirto qof kasta oo aan rabin in ubadkiisa ku noolaadaan gumaysi iyo darxumo qof kasta oo doonayo inuu asaagiisa gaalada ah dhulka ka xoraysto waxaan halkan fariin uga dirayaa muslimiinta ku nool bariga afrika waxaa idiin haysta waa cadow ilaahay oo gaalo ah waxay u soo qalab qaateen in ay diinta idinka saaraan oo ay idin kiristaameeyaan qiyamkiinna iyo akhlaaqdiinnana ay burburiyaan dhanka kalena waxay ku howlan yihiin boobka iyo dhaca khayraadka dhulkiinna waxaa laysku haysto waa diinkiinna jiritaankiinna iyo khayraadkiinna haddaba ogaada inaadan dulligaas iyo dulmiga gaaladu idinku hayso aidinka bixi karin ilaa aad diinta qabsataan lana jihaaddaan cadowa idiin haysta dhulka allah waa waasic daaru hijrana waad heli kartaan u degdega furumaha ciziga iyo sharafta soona haleela kaafiladda jihaadka si aad ugu toosnaataan diintiinna iyo qiyamka islaamka iskana ilaaliya shubahaadka iyo shahawaadka qaala allaahu tacaala waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraagaman kahiiran wasaca waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulihi thumma yudriku almowtu faqad waqaca ajruhu cala allah wa kaana allahu gafuuran raxiima can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqari waradiitum bizarc wa taraktum aljihaada sallata allaahu calaykum dullan laa yansicuh xataa tarjicuu ilaa diinikum rawaahu abu daa'uud waxaa allah mahaddi ah in duwalkii nasaarada ee bariga afrika ay awooddooda sii daciiftay waxaa hareeyey tafaraaruq iyo burbur dhan weliba saameeyey etoobiyadii shalay sheeganaysay libaaxa afrika maanta waa ta aad u jeeddaan halka ay marayso dulmigii ay ummaddeennu u geysatay cuqubadiisii ayaa qabsaday waxayna ku sii hoobanaysaa haadaan reer galbeedka munaafiqa ahna wuxuu maaro u waayey xal u helista dhibaatada gaamurtay ee guri weliba etoobiya ku yaalla saamaysay waxaa murugo leh in ilaa hadda qayb ka mida muslimiinta ku nool bariga afrika ay ka baqayaan qalfoofka etoobiya ayna u haystaan sideedii hore waxaan kelimadeyda ku soo gebagabaynayaa dhambaal ku socda ciidanka tawxiidka iyo awliyada allaah ee ku taagan dariiqa jihaadka ee isugu jira ansaar iyo muhaajiriin allah idinka aqbalo jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allaah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hor tagteen murtadiinta iyo siliibiyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo malo wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo biratumanayey la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta walaayaadka islaamiga ah waxaad muslimiinta bariga afrika tusteen inay haystaan rijaal rabbigooda ku xidhan diinkooda ka run sheegaya ballankii iyo cahdigii la galayna ku taagan qaala allaahu tacaala min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila weeraradii buulamareer rabdhuurre masagawaa cosweyne galcad cad iyo ceeldheer waxay ahaayeen macaarig mar kale bannaanka soo dhigtay in awoodda baadilka si kasta oo ay u ballaaran tahay aynu ka hor sugnaan karin awoodda xaqa awoodda xaqa ku taaganna aanan la loodin karin si kasta oo ay cududeeda iyo tashiilaadkeeda u kooban yahay qaala allaahu tacaala قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين allahna diintiisa wuu u gargaarayaa si kasta oo ay gaaladu isu habarwacto ama ugu soo hub qaadato haddii murtadiinta soomaaliyeed ay saliibiyiinta reer galbeedka garab ka doonteen idinkuna waxaad garab iyo gaashaan ka haysataan allah allaahu mawlaanaa walaa mawlaa lahum waxaadna ogaataan guulahan waaweyne allah idinku galladay waa kuwo ku yimid fadliga allah keliya sidaas darteed waxaa idinla gudboon inaad allah u mahadcelisaan fadliga isaga u tiirisaan nasriga tawaaduc ku qaabishaan allahna isku dhuldhigtaan kana fogaataan isla weynida iscajabinta goodiga iyo faanka tusaale waxaa idinkugu filan xamalaadka iska xigay ee nooc kasta lahaa siduu ilaahay idinkugu hiiliyey waxaad og tihiin inaydan awooddiinna waxba ku muquunin cadowiinna wuxuu qiray in goobaha dagaalka ay ka muuqatay awood aan tiinna ahayn cid awoodda allah garab u tahayna qof ka adkaan karaayo ma jiro qaala allahu tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa katiibada maxamed ibnu maslama iyo jahaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaas oo marxaladdii adkayd ee dagaalka kaalin lama ilaawaana ka qaatay sidii cadowgu uusan harsad iyo hooyaad ugu heli lahayn magaalooyinka uu ka soo abaabulayo gulufka ka dhanka ah shareecada allaah waxaa bogaadin gaara mudan camiliyaadkii istishhaadiga iyo inkhamaasiga ee ka dhacay muqdisho sida weerarkii halyeynimada ahaa ee uu fuliyey allaha ka aqbalo shahaadadiisa hana ka raalli noqdo mustafa mukhtaar aadan cabdiraxmaan haldoorkii guutada istishhaadiyiinta weerarkaasoo lagu laayay saraakiisha imaaraadka ee hoggaaminaya howlgallada yeman iyo soomaaliya taasoo allaha fadligii ahayd xamlo lagu radcinayey shar iyo musiibo ku soo wajahnayd muslimiinta ummaddana looga horleexiyey mujrimiin dhiigicab ah oo dembiyo dagaal ka galay waddammada muslimiinta imaaraadka wuxuu soomaaliya la damacsanaa welina la damacsan yahay dabinno halis ah iyo inuu ummaddeenna mariyo dhabbihii yeman liibiya iyo suudaan balse allah ayaa naga kaafiyey shartooda madaxdoodana ku cadaabay gacmaha mujaahidiinta dadka soomaaliyeed aqoon-yahankooda iyo culimmadooda waxaa la gudboon inay il gaara ku fiiriyaan dowladda riddada ee imaaraadka cashar iyo cibrana ka qaataan waxa maanta ka socda suudaan halkaasoo imaaraadka iyo murtasaqada uu ka keenay daafaha dunida iyo sirdoonka yuhuudda ay ka geysanayaan mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee ay goobjoog u noqoto suudaan waxa maanta suudaan ka socda waa qorshaha dhabta ah ee imaaraadka iyo reer galbeedku la damacsan yihiin ummadda soomaaliyeed mujaahidiintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub ee uu dagaalka geli doono iskuna diyaariya waajibaad ka culus kana weyn kuwii hore waxaa guul ah inuu maanta cadowgeynni idiin qirayo inaad tihiin dad cadowgooda garanaya in ka badan inta uu cadowgeynna idinka garanayo waxaa la idinka doonayaa inaad sahay ka dhigataan taqwada allaah sabarka ku dadaashaan ismaqal iyo is-adeicidna dhaqan ka dhigataan walaaltinimada dhexdiinnana xoojisaan muslimiinta u nuglaataan cadowga ku ad adkaataan ku dadaala raadinta iyo dabagalka xogaha cadowgeynna iyo kordhinta macrifada aad u leedihiin dhanka kalena ilaaliya oo xifdiya asraarta iyo xogaha howlgalladiinna allah wuxuu qalabada guusha gargaarka iyo tamkiinka u ballanqaaday islaamka iyo muslimiinta ku taagan dhabbihiisa halka uu dulli dandarro jab iyo hasiimo u qoray kufriga iyo ehelkiisa maantana ballanqaadka allaah wuu ka muuqdaa saaxaadka jihaadka ee fafaalaha nasrigana elayskiisa ayaa soo iftiimaya waxaana allah ka rajaynayaa in ummaddeenna muslimka ah ay dhowaan hoos harsan doonto hooska shareecada islaamka qaala allahu tacaalaa لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنشر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo dhegaysanay kelimadii uu jeediyey sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba muxuu ahaa nuxurka kelimaddaasi waxaa istuudiyaha igula sugan walaalkeen faysal xasan haye faysal soo dhowow waad mahadsan tahay faysal ee kelimadda amiirka oo goordhow la baahiyey ayaa munaasabadda ciidda ku saabsanayd ee dabcanna baraha internetka iyo social media oo idil aad ayaa loogu baahiyey ee goordhow ayayna soo baxday kelimadan ee dabcan waxaa sheekha uu jeediyey iyadoo muddo uu ka maqnaa fagaarayaasha warbaahinta oo hogaanka mujaahidiinta waxaa lagu yaqaanaa hadal yar iyo howl badan oo siraac xoogan oo ka soconayay wilaayaadka dalka ee cadowga uu kusoo dulay iyo hardan adag oo cadowga lala galay kadib ayaa sheekhu uu jeediyey kelimadiisii ugu dambeysay ee uu jeediyo dabcan waxay kelimadii weerarkii buulamareer ee uu kaga hadlay wadciga wadanka iyo siraaca maanta ka dhexeeya xaqa iyo baadilka muddadii intaas udhexeysay marka ma jirin wax hadal ah oo uu jeediyey kelimadan marka ee waxay ku soo aaday xili dagaal adag lala galay cadowga allah allah faldigiisna cadowga uu ku jabay furimaha dagaalka waxay ku soo aaday xili maanta malaaxiimta jihaadka ee soomaaliya ka socota guulo adag mujaahidiintu ay kasoo hoyeen xili wilaayaadka islaamiga si adag looga dafciyay cadowgay kusoo duulay sidoo kalena dabcan dadka muslimiinta iyo mujaahidiintuba ay arkeen guulaha allah uu addoomadiisa ee u ballan qaaday waa kelimad qodobaysan xog iyo macluumaad iyo fariimo muhiim ah xambaarsan nusuusta qur-aanka iyo sunnaha iyo suugaanta soomaaligana lagu laray oo dabcan aad ee dhagaha usoo jiidanaysay waa kelimad sidoo kale uu suurad guud ka bixiyey maanta siraaca soconaya ee soomaaliya ka soconaya oo uu soo sardiyey laga soo bilaabo tan iyo duulaankii maraykanka ilaa maanta oo muddo soddon sano ah ayaan isaynaa ayuu yidhi maraykanka iyo xulifadiisa ee gobolka iyo dowladaha afrikaanta ee duulaanka soo qaaday sheekhu waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah haddii nuxurka si guud aan dhegeystayaasha ugu dulmarno xaaladda khaza oo isdultaag kooban uu ku sameeyey oo uu sheegay in maanta dulmiga dadkaas loo geystay iyo cudwaanka ay la kulmeen uu yahay midkii ugu xumaa ee taariikhdan mucaasirka ah khaza iyo dhulka filistiinba ay martigeliyaan sidoo kale wuxuu tilmaamay in khudlaanka lagu sameeyey dadka reer filistiin uu yahay mid aanan qolo gaara ku koobnayn oo laga yaabo dadka inay iska dhaadhicin karaan ee dadka jiiraanka la ah iyo xuduudaha u dhowdhow in waajibkaas uu ku dhacayo laakiin wuxuu sheegay inuu yahay waajibka mid intaas ka guda ballaaran oo ku dhacaya guud ahaan muslimiinta qof walibana uu allah kula xisaabtamayo wixii gaabisa ee uu sameeyey haddii ay tahay wixii uu awooday ee duco iyo maal iyo hub iyo nafba ah marka inahaas ayuu sheekhu dabcan si adag uga hadlay oo weliba wadciga khazo oo aad inuu u murugeysan yahay uu sheegay ayuu sheegay in maanta dadka muslimiinta ay la gudbuntaan inay dadkaas walaalahooda u gurmadaan waxyaabaha kale ee uu sheekhu ka hadlay waxaa ka mid ah howlgalka kufaarta afrikaanta ee maanta doonaya tab iyo xeelad uu uga baxo ama uga laga baxsado duulaanka wadanka ay kusoo qaadeen oo uu sheekhu isdultaag kooban ku sameeyey wuxuuna sheegay in tan iyo labada kun toddoba iyo tobankii ay isku dayeen saliibiyiinta sidii ay dagaalkan uga laga baxsan lahaayeen balse ilaa maanta ay boholadii cagaha kula jiraan islamarkaana ay la kulmayaan caqabado xoogan iyo dhiigbax dhaqaale iyo mid military oo maanta ay kala kulmayaan soomaaliya wuxuu sheegay in tan iyo markaasna aysan cadowgu wax hadafa aysan xaqiijin wuxuu sheegay in maraykanka uu ku jabay ama ku guuldaraystay duulaanadii uu soomaaliya kusoo qaaday dhammaan ahdaaftii uu ka lahaa dowladda soomaaliya inuu ka hirgeliyo uu doonayana uu ka hirgelin waayey taasna allah faldigiis ay ku timid uma mujaahidiinta jilibka u xirtay isku dayada maraykanka iyo xilifadiisu ay wadeen wuxuu sidoo kale sheegay in atmis ku dhooda ahdaaftii ugu waaweyneed oo uu dhowr qodob ka soo qaatay inay xaqiijin waayeen toddoba iyo toban sana kadibna maanta la arkayo iyagoo doonaya in ay duulaankan ka luga baxsadaan wuxuu sidoo kale sheegay in muddo weliba oo loo kordhiyo in iyaga ay ku noqon doonto mid halaagooda ee soo dhoweysa ama halaag hor leh usoo jiida xukuumadda xasan sheekh ayuu sidoo kale sheekh abu cubeeda isduultaag ku sameeyey wuxuuna sheegay in maanta dowladdan ay ahayd dowlad maraykanku uu doonayey inuu adeegsado oo uu adeegsado inuu dib boorka kaga jafo duulaanadii dalkan muslimka ee soomaaliya maraykanka uu ka abaabulayay xasan sheekhna uu noqday aalad maraykanku iminka uu adeegsado oo boorka looga jafayey duulaanadii maraykanka laakiin wuxuu sheegay in dagaal adag iyadana lagala hortagay labadii sano ee lasoo dhaafay laba sano oo maanta fatrada xasan sheekh ay jirtana allah fadligiy wax natiijaa uusan haynin arrimaha kale uu sheekhu isdultaaga ku sameeyey waxaa ka mid ah howlgallada mujaahidiinta wuxuu si gaara u ammaanay oo uu bogaadiyey halyeeyada muraabidiinta ah ee wacdaraha dagaal ka dhigay gobolada dhexe ee soomaaliya si gaara wuxuu farta ku fiiqay mujaahidiinta ka halgamaya mudug iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan kuwaas oo uu sheegay in iyaga iyo wilaayadooda iyo maamuladooda oo isku duuban inay meel adag uga soo baxeen dadka muslimiinta ah sidoo kalena isku duubni ay muujiyeen maamulada wilaayaadka islaamiga ah nuqabada mujaahidiinta dhulkaas ka halgamaya oo isku duuban ayuu sheegay in midnimadooda iyo tawakulkooda iyo iyo sabarkoodaba allah faldigii maanta ay guulo wax ku olah ay kasoo hoyeen furimaha dagaalka wuxuu sidoo kale farta ku wuxuu sidoo kale bogaadiyey jihaaska amniga ee mujaahidiinta iyo sidoo kale katiibada istishaadiyiinta oo iyaguna uu sheegay in cadowga ay harsad iyo hoyaad u diideen camiliyadii imaaraadka ayuu soo hadal qaaday wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday doorka siyaasiga ah ee ay qaadanayaan maamulada wilaayaadka islaamiga ee ah baraarujinta qabaa'ilka iyo dhiirigelinta dadka muslimiinta sidoo kale wuxuu aad u bogaadiyey doorka qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah ay ka qaateen dagaalka lagula jiro cadowga allah marka inahaas ayaa ugu muhiimsanaa qodobada ay ku dul wareeganaysa kelimada sheekha dabcanna kelimada imika baraha bulshada ayaa aad loogu baahiyey waxaana durbaba dhegeystay dad aad u fara badan waxaan rajaynaya insha allahu tacala dhegeystayaasheena inaan usoo gudbin doono warcelinada iyo tacliiqaadka iyo xuduudda laga bixiyeyba insha allahu tacaala aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen faysal xasan ayuu kaasi ahaa guud ahaana caawa intaas ayaana faafreebka kusoo gebagabaynaynaa dhammaantiin waxaanu idin leenahay mar kale ciid wanaagsan